Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan toban qof oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen waddada muwingi ee gaarisa waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan kooti oo soo dhoweysay golaha wasiirada ee la kala diray iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana waad dhegaysan doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkoroon taariikhdu waxay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay lixda bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaas waxnimo idinla socodsiinaya waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan toban qof halka dhowr kalena ay dhaawacmeen kadib shil ka dhacay aagga xarunta ganacsiga ee katumba ee degmada bangal ee ismaamulka tanariva shilkan ayaa lasoo tebiyey abaarakoodii soddon waa abaarakoodii iyo soddon daqiiqe habeennimo ee xalay ciidamada booliiska ayaa laga soo xigtay in baska shilka gale oo ka yimid dhankaasi mandheera kuna soo wajahnay nairobi ay leedahay shirkadda basaska ee almukaram oo ay baabuurtooda u kala gooshaan caasimada dalka iyo dowla deegaanka mandheera waxaa dadka shilka ku geeriyooday ka mid ahay darawalkii baska kaxeynayay xasan burra iyo sidoo kale kondhugtaha waxa uu baska sidii rakaab gaarayay ilaa konton qof waxayna isku dhaceen baabuur xamuulah waxaa shilkan sidoo kale ku dhaawacmay dhowr qof oo kale wixii ka soo kordha qodobkan dhegaystayaal wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan hadduu alla idmo xogayaha guud ee dalladay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha dalka ee kotu farancis tuoli ayaa bayaan uu soo saaray kusoo dhoweeyey tallaabadii uu shalay galab madaxweynaha waddanka william ruuto ku kala diray golihiisa wasiirada waxa uu xusay in tani ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xalin kara tabashooyinka kenyaanka go-aanka madaxweynaha ayuu ku tilmaamay mid geesinimo leh oo laga dheehan karo geesinimo faransis tatuoli ayaa sheegay in keliya aan loo baahnayn wasiiro difaacaya siyaasadda dowladda balse sidoo kale ka go-an tahay wax kaqabashada baahiyaha shacabka waxa uu xusay inay lagama maarmaan tahay in golaha wasiirada ay xubno ka noqdaan shakhsiyaad aqoon iyo waayo aragnimo u leh xilalka loo dhiibaya dhanka kale qaar ka mid a dhallinyarada kenyaanka ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan tallaabadii uu madaxweynaha ku jebiyey golihiisa wasiirada waxaana dareenkooda ka mid ahay Naweza shukuru rais ni chenye amefanya leo, na kulingana na chenye amefanyia mawaziri, hiyo fimbo iendelee kwa serikali na rais aone watu na competence. Kama huyu waziri mwenye unasikia inji mzima inalalamika, bwana Kipchumba Murkomen amekuwa na pembe ya plastic sana, kila kukicha anatembea na pesa, ana splash huku nje, anafanya vituko zake, na tunaona kila, kila wakati anaongelesha raia venye anataka, lakini chenye tunamwambia rais leo amefanya kitu mzuri na apange nji, asitishwe. Let it be based on competence, sio issue ya kusema oh, nilikusaidia siku ile nini nini. Na another thing, kama vijana tunaona hii nji maybe rais anakazana huko national government, but huku ka- counties kuna shida, lakini rais aruhusu raia. Mambo ikishindikana huku, tukiona magavanas mambo haiendi, aachie raia waanguke nayo, sio mambo ya kubebea mtu mzigo tena.
Haya, kwa kifu- Mimi kama mwanajenzi ningetaka kushukuru rais kwa sababu kutokana na ile maandamano ya amani ambayo tuweza kufanya katika maeneo yote ya Kenya hii yetu, ameweza kusikiza na tumeanza kuona matunda, lakini naamini ya kwamba bado bado yale matunda hayajaonekana kabisa. Kuna yengine yamebaki. Siku ya leo tunafurahi, tunaona ameweza kuvuja baraza la mawaziri wake, pia tuliona akivutilia mbali ile finance bill, pia tulifurahi kwa kuona hivyo, lakini sisi kama wanajensi tulisema tuna tunaandamana na amani bila ukabila, bila bila kufuatilia chama yoyote hapa nchini. Sisi tuna, tunaandamana ndio vijana tuweze kusaidika katika Kenya hii yetu, kwa sababu tumekuwa tukiumia sana sisi kama vijana ambao wengine wetu tumesoma, wengine tuko na mpaka madigrii, lakini kazi hatujapata. Pia ningetaka kumkumbusha rais, kuna ile project ambayo alitupilia ya kazi kwa vijana wakati alichukua kiti, aliweza kutupilia ile project ambayo ilikuwa inasaidia vijana Kenya mzima, ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana na ikaweza kufutuliwa, bali kwa sasa hakuna na ningetaka kusema achukue mtu mchanga ambaye anaelewa mambo ya elimu, mambo ya elimu. Hiyo ingine ni yake, lakini ningetaka ku, ku, kumalizia nikisema that uh, all is not lost the president can redeem himself and he should include the youth this time round Nina furaha sana kusikia baraza la mawaziri limevunjwa, lakini yule mtu nilikuwa nikitaka kwanza aende ni huyu mtu naitwa Mudavadi, kwa sababu kwanza umri umempita, kwanza hata kazi imemshinda. Ukisikika wale watu wamekufa huko Saudi Arabia, watu wetu mshale imeshika watu wenye walikuwa wanafanya kazi likes of kina kindiki likes of kina duale likes of kina cs owalo wenye tuliona kazi yao especially owalo alifanya hadi tukajua kuna kitu inaitwa ict amekuja ameweka wifires mr president ona hawa watu lakini murkomen anasema rudi field ya law enda unda law farm yako kaa huko baada ya tukutaki hata mca huko elgeyo marakwet utapata na
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhankaasi soomaaliya qodobo hordhaca ayay soo saareen guddiga colaadii ka dhacday degmada luuq ee gobolka gadow ee koonfurta dalka soomaaliya waxaana dabcan wafdii horkacayay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ay halkaasi gaareen maalmo ka hor ayagoona shirar kala duwan ka qaybgalay waxaana shirarkii ka qaybgalay ugu dambeyn qodobo hordhaca ay ka soo saareen waxaana qodobadaasi warbaahinta u aqriyay mid ka mid ah madaxda maamul goboleedka jubbaland wafdigii ku sugnaa degmada luuq ee maalmahan u joogay nabadeynta beelihii walaalaha ahaa ee dirirtu dhex martay ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay ilaa iyo hadda kadib markay wafdigu kulamo isdaba jooga la yeesheen odayaasha beelaha dirirtu dhex martay saraakiisha ciidamada dhinacyada dirirtu dhex martay maamulka degmada madaxda laamaha amniga degmada iyo waxgaradkii isu xilqaamay joojinta colaadda wadahadal iyo dood dheer kadib waxaa dhinacyada lagu heshiisiiyey qodobada soo socda kow xabad joojin aan shuruud ku xirnayn labo in nabadda guud ee deegaanka la qaato qofkii waxgeystana ay isaga u gaar tahay tallaabo wadajirana laga qaado saddex in dhinacyada dirirtu dhex martay ay u diyaargaroobaan wada xaajood lagu xallinayo mushkiladii dhacday afar in laga fogaado wax kasta oo carqaladaynaya nabadda deegaanka iyo wadahadallada socda sida kicinta bulshada shan in dhinacyada magaalada ku sugan ay badbaadiyaan hantida dadka barakacay iyadoon qofna haybtiisa wax loogu geysan karin baaq waxaan ku baaqaynaa in guud ahaan shacabka degmada luuq ay ka wada qayb qaataan nabadda sidoo kalena dadkii shacabka ahaa ee colaadaha ku barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay deminta colaadda meel kasta oo ay joogaan wabilaahi towfiiq
dowladda maraykanka ayaa meesha ka saartay warar sheegaya in ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika mike hama uu bogaadiyey heshiiska muranka dhaliye ee u dhexeeya somalilan iyo etoobiya kadib socdaal uu dhowaan ku tegay magaalada adisababa wararka ku saabsan hadal sheegay inuu kasoo yeeray ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika mike hama ee ku saabsan heshiiska somalilan etoobiya waa been safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sidaasi ku tiri bayaan lagu daabacay barta x ee hore la oran jiray twitter si kastaba ahaatee warbixin maalmo ka hor lagu daabacay bogaada african helan african harland ayaa lagu sheegay in danjiraha maraykanka iyo geeska africa uu bogaadiyey dadaalka diblomaasiyadeed ee madaxweyne muuse biixi ee madaxweynaha maamulka jamhuuriyadda somalilan ambasaada mike hama ayaa ku ammaanay madaxweyne muuse buuxi doorkuu ku leeyahay horumarinta xasiloonida gobolka iyadoo loo maraya isafgaradkii dhowaan dhex maray somalilan iyo etoobiya maraykanka ayaa horey uga horyimid heshiiska dhinaca badda ee dhex maray somalilan iyo etoobiya isagoo heshiiskaasi ku tilmaamay inuu khatar ku yahay xasiloonida gobolka sida dowladda ay maraykanka xustay markaana dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka agaasimaha isgaarsiinta hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan daryeelka qaxootiga ee falastiin ee u n r w a julia toma ayaa sheegtay in khaza ay halis ugu jirtay inuu ka baxo jiil dhan oo caruura waxay hoosta ka xariiqday in tani ay dhinac u doonto ama waxay hoosta ka xariiqday in tani ay dhici doonto haddii uu sii socdo dullaanka militari ee israa'iil ka wada marinka khaza ee dalka falastiin tawma ayaa sheegtay in tan iyo bishii tobnaad ee sanadkii hore ugu yaraan lix boqol oo kun oo caruur ah oo ku nool khaza aynan waxbarasho haysan waxay sheegtay in caruurtan ay khatar ugu jiraan inay siyaabo qaldan loo adeegsado ama looga faa'iideysto shaqaalaysiinta inay ku biiraan kooxaha hubaysan ama in gabdhaha xilli hore la guursado siday sheegtay agaasimaha isgaarsiinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga ee u n r w a warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa nageynta anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa idiin waramayey cid warkayga seega waxay dib ga daalacan karaan barta internetkeyna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey